Carruurta ka shaqeeya baalashka kabaha ee gudaha magaalada Jowhar ayaa inta ugu badan da' ahaan waxay u dhaxaysaa sideed ilaa laba toban jir kuwaas oo kuu sheegaya in duruufo kala duwan ay ku kaliftay shaqada baalashka balse weli aysan ka quusanin ay wax bartaan mar uun haddii waqtigu uu saamaxo carruurtan oo aan qaarkood kula kulmay xaafadda horseed ee magaalada jowhar ayaa qaashaadka ay ka helaan shaqada ay qabtaan waxay ku maareeyaan qoyskooda inkastoo qaarkood ay yihiin agoomo halka kuwa kalena ay ku kaliftay waalidkooda oo dayacay ama xoogxumo ay soo wajahday asad xuseen xaaji iyo maxamed cabduqaadir waxay kala jiraan da' ahaan toddoba ilaa iyo kow iyo toban sano waxay ka shaqeeyaan baalashka iyagoo dadka u caseeya kabaha waxayna inta badan ka xamaashaan xaafadaha jowhar ku yaala waxay ka sheekeynayaan duruufaha adag ay ku nool yihiin iyagoo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle ka codsaday in laga taageero dhinaca waxbarashada oo aysan awoodin haataane
dad soomaaliyeed oo baalishkeenan ka qaraabanaa maalintii yoonkii waxaan ka helnaa labaatan soddon afartan saas ee tahay istanmo hadda dowladdan oo hirshabeelle inay hadda wax noo qabataa aga baahannahay inayna caawiyaan oo garabkeena oo na soo garab istaagaan oona soo garab istaagaana u baahannahay anagoo ku nool xaafadda jowhar oo ku nool xaafadda horseed degmada jowhar gaar ahaan xaafadda horseed ati hooyaday wax ma qabato aabeenne ilmuhu ku xiriiraa ilmo yariis oo ku xiriira aabeenne waxbarasho inay hadda noo furaanaa rabnahay iskoolo dugsi inay noo waxeeyaanaa rabnahay oo waxbarasho nasoo dhexgeliyaan shaqadan adag ee ay u bareereen carruurtan ku nool caasimadda hirshabelle ee jowhar ayaa mararka qaar la kulma dhibaatooyin badan oo kaga imaada dadka ay u baalashayaan kabaha middaas oo sababta in lagu inkiro lacagihii ay shaqaysteen